suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi oo baryihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen falal afduub ah oo loo geystay gabdho soomaaliyeed ayaa ganacsatada suuqaasi waxa ay mar kale boorka dib uga jafeen xubnaha guddiga ganacsatada ee suuqa islii xaaji axmed cabdulaahi yare oo loo doortay guddoomiyaha ganacsatada suuqa islii iyo ku-xigeenkiisa cabdi sheekh jeelle ayaa bedeli doona allaha u naxariistay macalin ibraahim xuseen oo horey u ahaa guddoomiyaha ganacsatada islii iyo ku-xigeenkiisii xaaji yaasiin jaamac kuwaasoo dhowaan magaalada nairobi ugu geeriyooday cudurka covid nneteen laakiin ururkan ama society-gan xilli ka kuusan asaasyashii way joogaan kheyr alla siiyey inna way noo sheegay inna way dhimatay intaa dhimatay inaan ha u naxariisto wuxuuna ula isu dhib ula isu dhibka ku socoto annaguna qolo kale baan u yimi doona cid walbana meela bay gaarsiin doontaa soomaalidu waxay ku imaadaa fuli xantii ma moog fuli xantii ma moog hadaan soomaali nahay isma moogin waxyaalaha muxuu ahaay community communitiga iyo society-ga ma naqaan kumana ficno inaan soomaali ahaan aan isugu dhimaano oo soomaali ahaan u maduuno oo wax isku darsano oo danaheenna aan ka wada shaqayno kuma ficno waa inaad ogaataan caafimaadka jaaliyaddan jeebkiinu ku jira idinka daaweyn kartid idinkaa noolayn kartiin idinkaa dili kartiin ebda waa inaan taageernaa waa inaan maalgelinnaa odayaashii naga horeeyey wanaaga sameeyeen waa inaan ka dabagaynaa wanaag ka sii fiican xildhibaan yuusuf xasan oo laga soo doorto degmada kamakunji oo ay xaafadda isliina ka tirsan tahay oo ka hadlay horumarka ka jira xaafadda islii iyo in ganacsiga soomaalidu uu kusii fidayo qeybaha kale ee magaalada nairobi ayaa munaasibadda sidoo kale ka sheegay in haddii ay soomaalidu isku duubnaadaan ay gaari karaan horumar midkan kasii ballaaran xaafadeennu way isbedeshay howlo badan baa ka socda magaalaay imika noqotay dadku waxay yidhaahdaan islii waa xaafad anigu waxaan odhan lahaa marka aan halkan ka dareerno aan bedelno taas waa beled islii beled bay noqotay dhismo xoog leh hanti fara badan ummaddan ay degan tahay a b c soomaaliya baa laga doortay northku haddee waaban iska leenahay waaba xaruntii california soomaaliya baa laga doortay waxaa shaki ku jirin islii south iyo islii section tree doorashada dambe in soomaaliya laga dooranayo kelinimo iyo kala qaybin waxba kuma qabsan karno marka maanta halkan waxaad muujiseen inaan midaysannahay inaan wada jirno codka gabdhahana aan maqalno codka gabdhahana aan maqalno oo aan soo dhawayno marka aan noqonno beesha lagu nastee lagu nagaadee wada jira nabadgalaa allahayo naga ye waxaan idiin rajaynayaa bashbash barwaaqo horumar iyo guul kulligiinba dhammaan xubnihii ganacsatada ah ee munaasabadda ka soo qaybgalay ayaa si weyn u soo dhoweeyey xubnaha mas-uuliyiinta cusub ee loo doortay guddiga ganacsatada suuqa islii ururkan ama society-gan aynu isugu nimid in aynu maanta u caleema saarno maamul cusub oo beddelaya maamulkeennii hore ee aada ogeydeen sharafta lahaa ee odayaasha ahaa oo xaaladdan adag ee aynu ku jirno ee masiibada ah ay sababtay inaynu ku weyno
khadar maxamuud xareed v o a nairobi